toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada new york muddo labaatan sano ka badan soomaaliya waxaa ku badnaa ka hadalka dagaalada qaraxyo kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada new york muddo labaatan sano ka badan soomaaliya waxaa ku badnaa ka hadalka dagaalada qaraxyo ay argagixisadu fuliso burcadbadeed iyo madax dhaqaale ku raadisa gacan hoorsiga gargaarka shisheeye laakiin haatan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa ka hor yidhi kulanka golaha guud ee qaramada midoobay waxaan idin barayaa soomaaliya ka duwan midda aad sawirka ka haysataan ra-iisul wasaare sharmaarke waxa uu sheegay in dalku uu dib u dhismayo rajo nabadeed ay soo noqonayso soomaaliyana aysan u baahnayn sadaqo la siiyo laakiin ay u baahan tahay in si toosa loo maalgashado lagana caawiyo inay la soo baxdo kheyraadkeeda dihin haddaba barnaamijkeennan waxaa marti noogu ah toddobaadkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo aan kula kulmay magaalada new york kadib markii uu golaha guud ee qaramada midoobay khudbadda ka horjeediyey kusoo dhawow barnaamijka martida microfonka ra-iisul wasaare sharmaarke marka ugu horeysa waxaad nooga wareysaa khudbadii aad ka jeedisay qaramada midoobay shalay xiisaha lahayd bal khudbadaasi iyo waxyaabihii aad kaga hadashay waxaa kamid ahaa grand program waxaad ugu yeerteen ama qorsho ka duwan qorshaha n g o-yada iyo waxaa dhaqaalada soo marsiiyo soomaaliya loogu talagalay bal qorshaha marka ugu horeeya kaabaa xiisa geliyey qorshahaas waxa weeye dee anagu dalkeenna waa ogtahay dhibkana soo gaaray hadda daatan meeshaan taagannahay waa dhib annaga aan su keenay dhib sideedaba ama ha ahaato khayraad ama haato maaha inoo keeneen runtii qorshahan aan hadda sheeganana wuxuu qeyb ka yahay qorshaha ah in dalka kale maalgelin lagu sameeyo u dib loo dhiso khayraadka isaga uu leeyahay loo soo saaray si dadka soomaalida ugu aflaaxaan dhaqaalaha dahan ee dalkooda iyo midka korsaaran iyo midka dahan ee dalkooda yaalla
waxaad sheegtay n g o-yada soomaaliya ka shaqeeya inay yihiin n g o-yo shaqo u taga halkan oo aan si dhabamadal uga qaban oo marka ugu horreysay qof madaxa oo soomaaliya uu sida n g o-yada u weeraro oo runta ka sheego maxaa kugu dhaliilay kulaka waxa weeye adduunku adduunkan markuu horumarayo injiyada waa ka shaqeeyaan oo qeyb bay ka yihiin bulshada runtii sidaan hore khudbada ugu sheegayna kuwana wax fiican bay qabteen kuwana wax ma qaban laakiin annaga horumarkeena iyo waddankan inuu hore u socdo n g o ma aha xaalad oo ayaga waddankan ay horey u marin karaan waddankan waxa weeye in maalgelin lagu sameeyo dowlada ay ku sameeyaan shirikadahan waaweyna adduunka ka jira ay ku sameeyaan annagu dadkeena saasu ku hormari karaa kuma tegi karaa laakiin n g o iyaga keliya markaas howl yalo markaas lix bilood mashruuc ah wata dalkan laguma masiirkiisa laguma sii din karo waa gartay soomaaliya waxay ka soo noqotay ceelkii mugdiga ahaa ay ku dhacday meelo badan oo soomaaliya looga hadlayna waa laga sheegay shirkii madaxweynaha halkan uu kaga qayb galay arrimaha soomalia laga hadlaya waa laga sheegay khudbadaadii waad sheegtay in soomaaliya soo noqonayso oo soomaaliya ka duwan wixii dunidu aaminsaneedina halka halka soo noqotay welina caqabadaa jireeda hor yaala bal caqabadaha ugu waaweyn ee dowladaada haysta aad ka gudbalaadihiin xalka xuska runtii caqabadaha hadda annagana haysataa oo un caqabado koleyba soo jiray oo hadda sii dhammaanaya waxaa markaas taxasuusin mudan wax weeye adduunku sideeda markii aada meel soo gaartid hadba meeshii kaleeto hotfoska sii dumaysa ayaa focuska ku jeesanaya waxa aan khudada ummadda lahaana waxay ahayd war annaga waxaan ka soo baxnay labaatan iyo googo sano oo runtii dhib iyo rasho jirtay waddankii waa dhismayaa ma aha inaan cabsida fiirka dadka aan markasta ka hadalnay waa in rajada aan ka hadalnaa marka in inta harsan waxa aan u baahan nahay ay tahay waddankan inta maalgelin la sameeyo uu dalkan runtii horu maro dadkiisa wax qabsadaan runtii annagoo dalkeena burburay ayaa shacabku jiray ganacsigu jiray waana midda aan dhahay haddii annaga fursadaas nala siiyo oo maalgelintaas la siiyo africa east africa oo dhan baan u hogaamin karnaa dhinaca dhaqaalaha runtii waa maagartay waxaa jiray madar aad ku heshiiseen dowladda iyo maamul goboleedyada oo madasha wadatashiga qaranka la yidhaahdo oo marka tallaabtaa la qaaday xagee lagu gudbiya maxaa xiga wadatashigaas waxaa aasaas u yahay annaga markasta ahmiyadda aan sii daynay in lala tusto dadka hadba sida ugu fiican looga tallaabsan karo labada kun iyo lix iyo tobanka runtii meesha loo socdo waxa weye waddanka keen hal qof hal cod inuu ka dhaco maadaama xoogaa ay yara qorshihii ay yara sidii loo rabay waxu dhici waayeen waxaan garanay in hadda aan gelino bal two thousand sixteen sidii looga tallaabsan lahaa waxaan talada soo gelinay inta hadda dastuuriga hay-adaha dastuuriga heer qaran iyo heer gobolba iyo dadka shacabkaa iyo ummada bulshada iyo civil society-ga iyo dadka siyaasiyiinta ee markaas hadda danaynaya soomaaliya siyaasadeeda marka wadatashigaas waxaanu rabnaa runtii inay ka timaado muwaafaqo siyaasadeed ee ah sidii jidkii looga bixi lahaa waxaan iyo wixii looga sii gudbi lahaa taas
dhinaca ammaanka oo kale oo dabcan caqabadaha ugu waaweyn ee soomaaliya haysta ka mid ah al-shabaab waad ka adkaateen meelo badan baad ka saarteen oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisan ay joogaan laakiin weli weeraray hayaan oo meelo ay ku xoogan yihiin way jirtaa shabeellaha hoose oo kale ma maxay caqabada ugu weyn ee shabeellaha hoose haysatee looga qabadaya
runtii hadda waan ku jirnaa sheelaha hoose laga qabto sheelaha hoose arrinteeda xoogaa yar haddaan ka hadalno dadku shabaabka ihi waxay markasta ka faaidaysaa caqabado iyo xoogaa yar waxyaabo yani laisku hayo oo meesha ka jira runtii arrimo siyaasadeed oo ka jira ayay fursad u heleen inay ka faa'idaystaan haddana waxaan ku jirnaa wax alla wixii siyaasadda meeshaas ka jira inaan xal u helno al-shabaabkana runtii hadda adkaanta laga adkaaday ma aha keliya in looga adkaaday hadda milatary iyo iyo mxu waxaa loo adkaa fakerkan faker ama soomaali meel gaarsiina in la oon soomaaliyeed waa garowsatay marka mar haddii shacabkii uu garowsaday taas na waxaa guushada waweyn taas weeye waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo in waxa ka jira iyo sheelada hoose iyo gobolada kaleeto hadda ayay gacanta ku leeyihiin in arrimahaas si siyaasada loo xaliyo ayagana runtii ee markaas waan rajaynaynaa caruurtan hadda madaxa laga qabsaday ee fakarkan lagu jixeeyey inaan kasoo celino runtii dagaalka aan ku jirna dagaal qore kaliya ma waa dagaal fakar
waa gartay ammaanka oo kale haddaan sii raaxiyo britain wasiirkeeda arrimaha africa grand sharps waan magaalada new york la kulmay oo qoraystay wuxuu ii sheegay in ay maaragtay soomaaliya ka caawinayaan ra-isul wasaaraha britain david cameron halkan buu kaga dhawaaqay ciidamo loo dirayo soomaaliya oo britain dowladda soomaaliya si aragta ciidamada anuu de hadda waxaan ku jirnaa sidii loo dhislaa ciidan qaranka oo ogsan tahay ciidan qaran mashruuc hadda la xibooda iyo mana ciidan qaranka umana dhisayno hadda in al-shabaab keliya ay ka hortagaan waxaan dhisayna waxaweye mar dambeeto soomaali xasiloomi darre inaysan ka dhicin oo runtii qolo dambeeto ama qabiil ama diin ama wax ku adeeganayso iyada markaas rasadan inay gaarto aysan wadankan kasoo aflaaxin runtii inay daboolaan baahida ummadda soomaaliyed u qabtay in amni sugan la helo marka taas waxay u baahan tahay dee qorshe iyo dhaqaale iyo maaragtay iyo qalab iyo tababaro waxaana la kaashanaynaa dowladda hadda aan sideedna ka caawinayn ingiriiskana waa dowlad kamid runtii dowladahaan sugayna inay gacanka geystaan haddaas laakiin ciidamada kumiya soomaaliya laba iyo laba labaatan kun in ka badan oo afrika ka socdaa jooga ciidamada soomaaliya tababaro bil kasta dhowrkii biloodba mar usoo dhamaanayo dad badan baa jooga dadka dhaliilaya siyaasadda xagga ciidamada ee soomaaliya waxay leeyihiin waxa qaldan waa moralki iyo mushaarka ciidanka moralki iyo mushaarka ciidanka maxaad ugu talgashay runtii mushaarka ciidanka waa run ciidanku lacagta u qaato waa baseline oo markaas aysan xataa si joogto ah u helin waxaan ku jirnaa hadda runtii horta waxa ay hadda helaan inay si joogta u helaan sidii loo korin lahaa iyo dhaqaalahaas loo sameyn lahaana waxyaabaha ahmiyadda usiinaya dhaqaalaha maalgelin sahaway dalka kan hadda canshuuraha uu generate garay uu dowladda u generate garay waa inaan tayadeeda ka badina si annaga ciidankeena u dhaqaale fiican u qaato waa gartay arrinta arrinta kaleto ciidanka wax weeye niyow meesha annaga ciidanka waxoogaa meelaha aan u baahannahay hadda inaan ka saxno horta kuwa wax weeye ciidanka tababarada lasiiyo annaga dagaalan ku jirnay waa sahlan tahay markii nabad ay tahay in ciidan la dhiso laakiin annaga waxaan wajahnay laba qaybo ah dagaalna lagu jiro oo hadda fakarkan iyo dhibka soomaaliya ka tegana in la damiyo dhinaca kalena ciidan la dhiso waagii lixdankii ilaa toddobaatankii ciidamadii la dhisay runtii fursadda ay heleen waxay ahayd wakti nabada ayaa muddo u dhisnaa ciidanka ciidankii oo dhisnay ayaa ay dagaalo galeen annaga waxaan ku jirnaa dagaal ciidanna dhisnaan karaa ah waxa noogu danno hadda dhibkeeda naga haysta waxaa horta xereyaha ciidanka ciidan hadduusan xere haysan waxaa lumaya waxaa disciplinka ciidan gurigiisa u hoyanaya ee aan maanta xero haysan dee waa nin gurigiisa kasoo qacayo maaragtay ciidanku wuxuu baahan yahay xeriyo waxyaabaha hadda dagaalkaan ku jirno laba tababarada ciidanka la siinayo annaga maadaama dagaal aan ku jirnay waxaan ciidamada u kala dilaynaya wadamo kala duwan tababaro ah waxaan ay dhahaan doctrinka ciidanka lagu tababaro waxaa loo baahan yahay inuu hal noqdo si ciidankaas u noqdo ciidan isfahansan oo iswaafaqsan waxyaabaha hadda aan ka shaqeynayna ama dunida aan hadda kala hadlin waxay ahayd in hal doctrin ciidankan lagu tababaro laguna horeeyo doctrinkaasoo sahlaya ciidankan inuu noqdo hal ciidan runtii ee fahan buu waxaa ka taagaya isku helbadeedada hal ciidan ah marka waxyaabaha hadda aan la kaashanayna waa mid waa doctrinka oo la madeeyo xeryaha oo loo dhisay ciidanka iyo iyadoo la qalooyahay arrintan dhaqaalaha annagana saalantaa waxyaabahan u leenahay dhaqaalaha dalka taydiisa waa in kor loo qaadaa si ay u gaarto ciidankan dhaqaale fiican inay qaataan waana u roynaa runtii naftooda dalka waana runtii waxaan leenahay ilaahay khayr ha ka siiyo waxay difaacayaan waa qaranka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo jiilasha soo socda inay ku noolaadaan midka doontaa ku noolaato arrin kaloo xiiso badnayd oo khudbadaada iga soo jigatay waxay ahayd in aad ku dhawaaqday wax ka duwan waxay madaxda soomaalida marka khudbadaha geedanayaan ay dhihi jireen oo ahayd nagala caawiyo maaragtay dib u heshiisiinta iyo sidii aan nabad ku gaari lahayn wax lamid waxaad xoogga saaraysay maalgashi taasoo dad badan u fasirin karaan in soomaaliya hadda ay kasoo baxayso mugdiga waxaad tiri sabaqa ma rabno waxaan rabnaa maalgashi bal arrinta haddaad sii faahfaahiso shacabka waxa weeye arrintan la dhaho eidka ama sadaqada waxay abuurtaa waxa ugu xun oo biniaadamka la dhaho dependency qofka biniaadamka inuu ku noqdo yani maxaa la dhahaa afka soomaaliga ay inuu yani uu qabatimo in wax un loo siiyo annaga waxaan rabnaa dadkeenu inay wax soo saar yeeshaan waana leeyihiin dad runtii aada u firfircoon way soomaali ayagoo dowlad aan lahayn qabsaday intaas aan qabo hadday dowlad helaan iyo hadday helaan maalgashi inay africa qaybteeda bari o dhan ay runtii noqonayaan dadka ka muuqda marka sadaqada ma aha keliya inay tahay wax markaas aa helaysid laakin waxay ku abuuraysaa dadka inaysan wax soo saarayaan annagana ma doonayna taas waa gartay waxaad ballan qaadoo kale oo waa markii ugu horreysay qof mas-uula soomaaliyeed oo qaramada midoobe mataagan uu ballan qaado inuu dalkiisa naftiisa u horay balan qadane waxaa tiri waxaan nafteyda u horaya jiilka soo socda soomaaliyeed ani dhibaatadii jiilkayga jiilkayga ay soo mareen aan marin waa sunqaya marka nafuridaadu waxay ku egtahay intaad madaxda tahay oo dalka aad joogto mise haddaad madaxnimada ka tagta xataa ballanqaadka may runtii haddaan ka tagay xataa waxawey waan ka shaqeynaya hadii la ilaado waxaan ka shaqeynaya markasta wixii ku dhacay jiilkeena ee ahaa runtii dhulkii soo dhacay inuusan horda majiilka soomaaliyeed ku dhicin runtii laakiin ma mooda inuu ballanqaadka ahaa ballanqaad culus oo waa hadee inta aan noolnahay ilaah gudaha noolaan doono laakiin insha allah wax kale kala shaqeynaya runtii soomaali inay sama doonto ku noqon meeshay ka tarati waa waa gartay su-aal kale een, waxaa jirta shirkad la yidhaahdo storm oil and gas oo dalka britain laga leeyahay Een, dowladda britain baaritaan ku hayso Een, musuq maasuq laga yaabo in warbixin ku saabsan qaramada midoobe bishan dhammaadkeeda oo meesha soo socota guddiga kormeerka qaramada midoobe arrimaha soomaaliya iyo eritrea ay ee, soo jee- soo soo bandhigaan Een, waa maxaa aragtida dowladda soomaaliya shirkadda runtii dee shirkadaas hadda wixii lala galay waxay ahayd contract inay sooyso sesmic waxa la yidhahdo waana u malaynaya inay dhamaystirtay sesmicii ee la sooyn lahaa iyo deetadiina ay hadda diyaar tahay waa lasoo wareegida deetadaas ayay ahayd hadda inaan sooyno deetadii waxaan lasoo wareegayna soto meel lagu kaydiyo ma leh laakiin waxaan rajaynayaa in hadda qolo kaleeto spectrum loo dhaho oo contract la siiyey inay noo kaydiso deetadaas inta annaga aan ka dhisanayno storage deetada lagu soo gelayo runtii ani waxaan qabaa inay deetadaas la sameeyey anfac ku noqon doonto dadka in aan heli doonno fursad aan maanta ku iibino yani khayraadka dahan ee dalkeena ku jira inaan shirikadaha adduunka ee lagala qayb galo laakiin taas waxaa ka horeysa inaan annaga hadda dastuurka inta ka harsan iyo qoolada iyo kulli lagu heshiiyo halkii loo khayraadka loo qaybsan lahaa shuruucdiina aan iska soo maaragtay dhamaystirno kadibna runtii dalkan waxay la tahay inuu noqon doono dalka ugu qalisan adduunka laakiin een, shirka britain oo kale wasiirkeeda arrimaha guurka waxa uu qabaa oo walaac walaac ku hayo waxa weeye waxay leeyihin sharcigii soomaaliya ee khayraadka oo aan dhamaystirnayn dowladda soomaaliya oo aan awood u lahayn inay ilaaliso khayraadkeeda waxyaabahaas oo dhan waxay keeni karaan in hantidii soomaalida la boobo cabsidaa midi ku jirta idinka nin waxaan ku sheegayaa dalka ciraaq markii shidaal loo soo saarayay shalay u degsadaa male wax kaloo usoo isnaa ma jiro waa loo soo saaray waana runtii maanta ciidanka iyo waxa hadda ku baxaya waxyaabaha runtii qaybta weyn ka qaata wey runtii waan ku jirnaa shuruucdana dhamaystirno laakiin laakiin khayraadkan soomaali waktiga ay soo saareen sabta soomaalida alraa inay go-aan keena ka gaarto annaga adduunka waxa aan ka rabnaa waxa weye inay maalgeliyaan soomaaliya noo soo saaraan waxaan haysano si dalkan iyo dadkan dhibkan noogu weynuna haystaa runtii maanta waxa weye dhaqaal la-aan imise ciyaala maanta lagu kaxaystay al-shabaab ku kaxaysteen in boqol doolar ama konton doolar ay siinayaan bishii inay qori u dhiibaan waxaan rabnaa taas inaan ka baxno runtii dhalinyarada iyo carruurta soo koraysa iyo maanta helaan fursad aqooneed iyo tacliin iyo fursad ay ku shaqaystaan marka waxyaabahaas oo dhan baanu annaga mas-uuliyad masaalinaa jirta runtii dalkan inaan maanta meeshu taagayahan ka qaadno oon gaarsiino meel dhalinyarada soo koraysa ay runtii rajo weyn oo aragto arrin kaloo la sugayay inaad arrimadan midooda kala hadashaan shalay waxaad kuqadanteen bankimun arrinii dadku filayaan waxay tahay oo soomaalidu ay sugayso dacwaddii dhinaca badda ee soomaaliya iyo dalka kenya arrintaa xaggee maraysa maxaa laga maran arrintaas waxay taala waxkooda adduunka dacwadda waxay ku socotaa hadda waxa weye legal implications ay leedahay waxyaaba qaarkood hadda qaba hadda karta laakiin runtii si fiican u socotaa waxaana kuu sheegaya waxa weeye annaga xuduudkan international laws ayaa jiraan oo marna aan laga leexan karin international lawskan waxa weeye badda soomaaliyeed ecodistance line waxa la dhaha ayaa jira runtii kenya waxay samaysay line vertical ah oo kusoo jeeda sharciga adduunka sideedana annaga waagii horeeto dadku waxay dhahan two thousand two thousand nine ma ahayn kenya waxay laynkan samaysatay labadii kun iyo shantii iyadaa ku dhawaaqatay si sharci daran ugu samaysatay marka waxa waxaan rajaynaya haddii ilaha yihahdo in waxqabadda ay ufiiriso waxqabadda waxaan rajaynayna sida sharciga adduunka qaba ay un dhinaceeda u jujecin doonto wareysigan soo kala gabeeyo dhinaca siyaasadda kaa bixiyo waxaa laga yaabaa dad badan oo barnaamijka bobanaha kaa daawaneeya ama martida microfonka ee v o da kugu dhageysan inay isweydiiyaan nolosha ra-iisul wasaaruhu waa maxay ra-iisul wasaare soomaaliya dal oo kale ah oo burbursan oo dhibaata ka jirto mas-uuliyadiisa qaa mas-uuliyaddeeda qaaday noloshiisu waa sidee nolosha so- ra-iisul wasaare maxaad u sheegay runtii annagu hadda dalka aan ku fadhino ama ra-isul wasaaraha ka nahay dal hadda aan ku haysano privileges badan ma aha dalka adduunka lamadhoo dee ra-isalahooda runtii wuxuu leeyahay privileges annagu waxaan qabaa yani kulligeen maanta waxaan taaganahay waqti ayay tahay in annaga hurno nafteenna iyo xooggeena iyo caqligeenna si loo helo berito meel de waxa weye waqtiga lagu jiro ogtahay institutions dalku malaxa wali institutionska haddaan dhisayna institutions meeshaan aysan jirinna waxa aad ku tashanaysaa waa shaksiyaad waa kii dad ah inay wadankan wadaan inta institutionska aan ka dhisaneen marka runtii waxay la tahay ma rabo inaan hadda aniga aan noloshayda ka hadlo waxaan u daynayaa idinka iyo dadka kaleeto inay tasgarayaan laakiin waxay la tahay waktiga annaga hadda aan ku jirno waxaa naloo dirsad waxaa weeye runtii inaan nafteenna xooggeena iyo caqligeen u hurno sidii meeshaan waxooga iskaga hurdi lahaayeen mar mararka qaar ma- isboortiga iyo maaweelada ma
waa dee isboort ficlan ahay waa fiirsadaa maaragtay waka wakti aan hayo maaweelada iyo de wixii markaas hadda dalka iyo runtii tiyaatarada iyo dadka fanka ay sameeyaan aad waan fiirsadaa waan la socdaa de wixii wakti aan helno dhan waan sameynaa de waxay soomaalida mudaqasuulida ku taalla canjeerada
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii martida mikrofanka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharaake intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo